أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon madaxa maamul goboleedka gaaloraaca somalilan ayaa qorsheynaya in dowladda xabashida etoobiya uu u gacangeliyo qaybo ka mid ah badda soomaaliya golaha mucaaradka kooxda eridada ayaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kula kulmay gaalada beesha caalamka kuwaasi oo u gudbiyey eedeyn ka dhan ah xasan gurgurte multaqo ballaaran oo lagu bogaadinayay weeraradii sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta ee ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada dhexe ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada degmada aalcali iyagoona kulamo la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan tartanka sannadlaha ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga bay u qabtay iskuullada ayaa si habsami leh kaga socda degmada bulufulay ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii jiriguna ay tahay shanta bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan madaxa maamul goboleedka gaaloraaca ah ee somalilan ayaa qorsheynaya in dowladda xabashada etoobiya uu u gacangeliyo qaybo ka mid ah badda soomaaliya warbixinta warkan waxaa haya walaalka yaasir maxamed madaxa maamulka gaaloraaca ah ee somalilan oo maalmo kahor safar ugu baxay dalka switzerlan oo uu ka socday shir caalami ah oo looga hadlayey dhaqaalaha adduunka ayaa xogo dheeraad ah laga helay kulamo uu la yeeshay madaxweynaha yuhuudda iyo wiil uu dhalay donald trump wiilkan oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee maamula hantida iyo ganacsiga qoyska trump ayuu murtad cerro u bandhigay fursadaha maalgashi ee ka jira somalilan gaar ahaan dekedda istaraatiijiga ah ee berbera sida ay wakaaladda wararka ee royters ka soo xigatay laba qof oo ay sheegtay inay goobjoog ka ahaayeen fadhigaasi royters oo murtad cerro wax ka weydiisay kulankaasi ayaan faahfaahin dheeraad ah bixin balse wuxuu sheegay oo keliya in kulanku uu u dhacay si fiican sidoo kale xiriir ay warbaahintu la samaysay afhayeenka wiilka uu dhalay trump ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday in wax tafaasiil ah uu bixiyo intii cerro uu ku sugnaa magaalada davos ee shirku uu ka socday ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta waxa uu ku sheegay in etoobiya ay leeyihiin xiriir aad u wanaagsan haddii ay noqoto dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga isagoo intaasi ku daray in haatanna ay diyaar u yihiin sii xoojinta arrimahaasi weydiin cero la hordhigay oo ahayd maxaad ka qabtaan doonista etoobiya ee gaadhista badda ayaa ku jawaabay Well, I I think uh, we recognize the need for the Ethiopian country, for, the, for Ethiopia.
waxaannu rumaysannahay oonu aqoonsannahay in itoobiya ay xaq u leedahay inay hesho meel badda ay ka gaarto waxaanan wada horumarin karnaa kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo laga wada shaqaynayo waana naga diyaar in arrinkaasi aan kala hadalno itoobiya And we are ready to discuss that with Ethiopia as well.
sidoo kale horjoogaha maamulka ashadaladirarka somalilan waxa uu yidhi isagoo ka warcelinaya weydiin ahayd maxaa kugu kallifay hamiga ah inaad ku biirtaan heshiiska ibraahimiyada
In principle, Somaliland policy is stability, is peace, and this initiative is mainly for peace. It's initiated by President Trump.
mabda ahaan siyaasadda somalilan waa xasilooni iyo nabad hindisaha ibraahimiyaduna asal ahaan waa mid nabadeed waxaa bilaabay madaxweyne trump annaguna waan taageersannahay nabadda maadaama ay israa'iilna aqoonsatay annaga oo ka jawaabayno hindisaha madaxweyne trump waxaan doonaynaa inaan ku biirno heshiisyada ibraahimiyada to join Abraham Accord.
murtad cerro oo saacadihii lasoo dhaafay ka soo ambabaxay switzerlan ayaa eelawareedyo soo baxay goor dhoweyd ay sheegayaan in golihiisa wasiirada uu isugu yeeray kulan deg deg ah oo gelinka dambe ee maanta la filayo inuu kula yeesho magaalada hargeysa kaas oo aan la sheegin nuxurka uu u daaran yahay fadhigaasi deg dega ah iyo waxyaabaha looga hadli doono si kastaba ha ahaatee hadallada ka soo yeeray murtad cerro ayaa si cad u muujinaya inuu diyaar u yahay dhaqangelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee murtad muuse biixi uu dowladda xabashida etoobiya ugu saxiixay qeybo ka mid ah badda soomaaliya iyo inuu gebi ahaanba gobollada waqooyi ee maamulkiisa hoostaga ku wareejiyo maamulka sahaayanada
mahadsanid yaasir golaha mucaaradka haridada ayaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kula kulmay gaalada beesha caalamka kuwaasoo ay u gudbiyeen eedeyn ka dhan ah xasan gurgurte sida uu ku waramayo marwaan maxmed wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa tilmaamaya in xubnaha mucaaradka oo isugu jira golaha samata bixinta ah iyo madaxda maamulada ridada ah ee puntland iyo jubbaland ay kulan la qaateen xubnaha gaalada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada nairobi kulankaasi ayuu mucaaradka kusoo gudbiyeen eedeyn ay ka wadeen xasan gurguurta oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya kaasoo ay ku eedeeyeen inuu doonayo muddo kordhin xilli uu dhammaad yahay muddo xidhidkiisa mucaaradka ayaa gaalada caalamka u sheegay inaysan marnaba aqbali doonin muddo kordhin uu samaysto xasan gurguurte haddii arrintaasi dhacdana ay noqon doonto mid keenta xasiloonin darro siyaasadeed iyo mid amni xubnaha gaalada beesha caalamka oo iyagana soo saaray war kooban ayay ku sheegeen in xasan gurguurta muddoxileedkiisa ay ka harsan tahay bilo kooban sidaas darteedna aan laga aqbali doonin muddo kordhin waxayna ugu baaqeen gurguurta in ka hor inta uusan dhammaan muddoxileedkiisa inuu la heshiiyo mucaaradka si loo qabto doorasho heshiis lagu yahay arrintaani waxay imaanaysaa xilli dhowaan kooxda ridada ay ku dhawaaqday gogol wadahadal oo dhex martay iyaga iyo mucaaradka taasoo ilaa haatan mucaaradka aysan ka hadlin balse lagu wado inay war ka soo saaraan haddii ay ka qaybgelayaan shirkaasi iyo haddii ay diidan yihiin mahadsanid marwaan multaqo ballaaran oo lagu bogaadinayay weeraradii sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta ee ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada dhexe ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed duubow ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi allahu akbar allahu akbar
wuxuu ahaa multaqo amaba kulan lagu bogaadinayay weeraradii mujaahidiinta ee dhowaan ka dhacay deegaanka kudhaa iyo kuwii ka sii horreeyey ee ka dhacay deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe kuwaas oo dhegta dhiigga loogu daray murtadiinta caratuurku ah gaalada dalka ku soo duushay multaqaha oo ka dhacay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ayna ka soo qayb galeen inta badan bulshada magaalada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimmada sheekh cabdifataax abu xamse oo ka mid ahaa culimmadii kulanka ka hadashay ayaa bogaadiyey duulaannada barakaysan ee mujaahidiintu ay kala dul dhaceen xerayihii murtadiinta kelimada marka maanta munaasabka ah in ilaahay guushaasi loogu mahadnaqo ee mujaahidiinta ilaahay ka siiyey middii hadda ugu dambaysay ee kudhaa tii wax yar ka horraysay ee warshiiq oo afar guuto lagu soo gebagabeeyey ee afar saldhig halkanna waxa weeye sidoo kale ee bakti badan la waray hub fara badan iyo saanadna ilaahay gacanta uu soo geliyey mujaahidiinta gaaladii la ofwareemay marka ilaahay inaan ugu shukrinno waxa ay ayaga samaynayaan ama ay dadka ku cabsi gelinayaanna ilaahay baa noo sheegay lan yaduruukum ilaa adaa boqol iyo soddon iyo siyaaduu maraya dhaawacoodii waa afartan iyo haa qoryo iyo hub iyo hanti waa ku beeleen marka waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenaha marka allah wuxuu yidhi walaalayaal daalika bianna allaha mawla aladiina aamanuu wa anna alkaafiriina laa mawlaa lahum waxaad ogaanaysaan ilaahay dadka diintiisa u dagaalamaya ee mu'miniinta ah ilaahay baa xigto u ah kuwa kale ee ka soo horjeedana gaalada ma arkaysa xigto ka dhigtay ilaahay owliyadiisii ma aha xigtana uma aha umana gargaarayo subxaanahu wa tacaala saa liajligeeda waa aayaddaas markuu tafsiirinaya sayid qudb aayaddaa hoosteeda fii dilaali lqur'aan ka fiiri wuxuu leeyahay qofka asbaabaadka oo yacni dagaalka iyo ma arkaysa wax walba oo taqniyaada oo teknolojiya ah ha kulansado hub kasta ha jamciyo hanti kasta ha aruuriyo mar haddii ilaahay maciyatullaahi aysan la jirin buu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigiisii ma helayo marka labadaas jid baa lagu kala tegay mu'miniinta mujaahidiinta diinta ilaahay u dagaaramaya shareecada ilaahay difaacaya haba yaraadeen hubkoodii hantidooda haba yaraado saanadooda haba yaraato daalika bianna allaaha mawla aladiina aamanuu bay helayaan adduunya ilaahay qofuu jecel yahay qofuu necab yahayba waa siiyaa laakiin diinka wuxuu siiyaa qofuu ilaahay raalli ka yahay sidoo kale sheekh cabdiwaaxid oo isagana multaqaha ka hadlay ayaa dadka muslimiinta kula dardaarmay inay ku sugnaadaan la dagaalanka cadowga alleh guushana ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee allaah tala saartay allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa inna jundanaa lahum alghaalibuun runtii waa sharaf aad u weyn aayaddaas bishaaro iyo ballanqaadna way ka muuqataa wa inna jundanaa weliba hadalka waa la adkay allah wuxuu leeyahay ciidankayaga ayagaa guulaysanahay waxaad ogaataa mar haddii ciidanka ilaahay aad ka mid noqotay waa guul waa nasri w ciidanka ilaahay ee mujaahidiinta waa ciidamo ilaahay waa sharaf marka aad u weyn ciidankaa ilaahay iyo ciidankaa ibliis uu hogaaminahay labadaa ciidan unbaa dunida joogta marka waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weyddiisanno ilaahuw ciidankaaga ha naga saarin ilaahayna cid ma dulmiyo ilaahay diintiisa haddaan u gargaarno oo aanu maart u nusrayna ilaahay wuu maart wuu noo gargaaray nasrigiisana ilaahay wuuna siin subxaanahu wa tacaala ilaa nasriga alle xaggii unbuu ka yimaadaa wama nasru ilaa min cindi illaah waxaa laga yaabaa qofka mafhuumkiisa inuu ku gaabiyo nasriga qaybo keli oo had intaan gaala isgalna goobtaan isku galna ilaahay uu jebiyo ilaahay uu halaago goobtaan u harno waa nasriga qayb ka mid laakiin xaqiiqatu nasri intaa keliya maha ogaada goob markaan isugu yimaadno ilaahay inuu gaalada noo jebiyo oo murtadiinta ay jabaan sida ilaahay buu noogu jebiyey waa qayb nasriga ka mid qofka mabdi'iisa hadduu ku adkaysto waa nasri ogaada oo alla aan tala saaranna dadka mu'miniinta inay alla tala saartaan baa la rabaa wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun multaqahan lagu qabtay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ayaa ahaa mid ay dadka muslimiinta ah ku muujinayeen dareenkooda farxadeed kadib markii allaah uu halaagay murtadiinta muslimiinta mujaahidiinta ahna uu guul ku arsaaqay
waad mahadsantahay walaalka dhuubow mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga iiraan ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee degmada celcali iyagoona kulamo la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan casaam carfaad ayaa faahfaahinaya mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayadda hiiraan waxay kormeerkan oo qayb ka ah jawlada nusratul ikhwaan fii rawdati alqur'aan waxay ku tageen degmada ceel caali ee wilaayadda hiiraan waxayna mas-uuliyiinta booqdeen goobaha waxbarashada degmada ceel caali ee wilaayadaas guddiga ka socda maktabka dacwadda wilaayadda hiiraan waxay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada macallimiinta guddiyada madaarista qur-aanka kariimka degmada ceel cali iyagoo la kala hadlay horumarka arrimaha dacwadda bulshada degmada ceel cali ayaa soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maktabka dacwadda wilaayadda hiiraan waxayna kormeerkan ku tageen goobaha waxbarashada ee degmada ceel cali nushatul ikhwaan fii rawdaati alqur'aan ayaa na soo gaartay alxamdulilah uma kadib wafdigiina soo gaaray xadinaynaa bacda alxamdulilah ilmihii iyo waalidkii iyo macallimiintii si fiican inoo baraarujiyeen si fiican inoo baraarujiyeen waxbarashadii ardaydii waalidkii oo asigana oo oo ka qayb qaatay oo goobta joogay sidii ilmahooda wax u baranayeen oo arkay ilmihiina si fiican oo maasha allah oo loo baraarujiyey macallimiintii oo isla wada joogeen marka alxamdulilah waalidkiina waa ka qancay ilmihiina waa waxbarashadoodii wafdigii ayaguna waa maasha allah way arkeen anigoo ah mid ka mida macallimiinta muxaafadada degmada ceelcale waxaana soo gaaray wafdi dacwada gobolka hiiraan nusratul ikhwaan fii rawdaati alqur'aan way noo imaadeen aad aan ugu faraxnay sababtoo ah madaaristi madraso walba loo tagay madrasada iyadoo guddugi ama waalidiintii ilmaha dhashay ay goobjoogyihiin fiirinayaan waxay sameeyeen imtixaan ama waxaa la yidhaahdaa tijaaban oo carruurta laga qaaday liannu si loo ogaado annaga macallimiin haddaanan insaan u shaqayn ilmaha waxay bartaan waxa la soo saaro si loo ogaado walaayada gobolka iyo tan degmadaba khayrlah si aaday u ogaadeen degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan ayay mas-uuliyiinta maktabka dacwadda wilaayadda hiiraan kormeer ku sameeyeen iyagoona qiimeyn ku sameeyey heerka dacwadda iyo tayada waxbarashada dhulka wilaayadda hiiraan waad mahadsantahay casaam ugu dambayntii tartanka sanadlaha ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga baay u qabtay iskuullada ayaa si habsami leh kaga socda degmada bulufly ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abo iman ayaa warbixinta warkani eegaya شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسا ففيه عذب المنهل يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك howlka madarasada alfurqaan ee degmada buurafullay weli waxaa si habsamileh oga socda tartankii sannadlaha ahaa ee loo qabtay ardayda dhigata goobaha waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay tartanka sannadkan kun afar boqoltoddobayoafartankii hijri oo lagu daafuray ardayda dugsiga sare kuwaasoo loo kala saaray wiilal iyo gabdho labada dhinac ee wiilasha iyo gabdhaha waxaa tartanka kama dambeeska isku arkay ardayda wiilasha ee ka socday majmuucada cabdulaahi ibnu cabaas iyo majmuucada gabdhaha ee hore u soo guulaystay ee nusayba bintu kacab sidan ayayna u dhaceen weydiimihii su'aalaha waaya bismillaah majmuucatu nusayba bintu kacab su-aasha idinku soo foolle waa su-aal ka socota maadada fiqiga waxay u dhacaysaa sida tan halaka haalikun can ummin wa bintin wa zawjin wa akhin lium wabni cammin liab famaa nasiibu kullu minhum
سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسا
ثويبة oo ka socota majmuucada nusaybatu bintu kacab u tartamaysa majmuucada cabdilaahi bni cabaas su-aashana la weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dayno um waxay qaadanaysaa sudus zawj wuxuu qaadanayaa rubac bint waxay qaadanaysaa nis akhli um maxjuub ibnulcamli abna casabo waay masalada waxaa lagu dhisayaa laba iyo toban hooyo waxay qaadanaysaa labo zawjni saddex binto lix lix lagu dari saddex sagaal lagu dar koo iyo toban laba iyo toban koo iyo toban laga jaro halaa usoo harayso ibnu ibnu camli ab hal u qaadana majmuucada nusayiba binti kacab su-aashoodii labaada la weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya goobjoogna ka ahaa tartankii kama dambayska ahaa ee dhex marayey ardayda cabdulaahi ibnu cabaas iyo nusayba bintu kacab ayaa si dareen leh uga hadlay tartankan sida quruxda badan uga socda degmada buulafullay maasha allah geega shucuurkay waa fowq waaye eed yeed waana may ka mid ahtaa wasaa'ila waxbarashada ardayda laka hormariya waa ka mid ahta laka tadwiiriyaw ini ardayda wasaa'il iyo waa laka barow laka mid weelood musaabaqada iyo tartanka in laka weela fastabiqul khayraati baan ilaahay leeyi walaalka tartamaahin aragaahina waa ilaahay diinjay iyoneetow culumta adduunyada naftateedii oona afaga leh sida fiisigiska iyo kimistriha iyo waxyaabaha oo culumta adduunya kamid ah naftateedii in la baradana diintan aan diidan marka maasha allah may ballanaa walaalaha maktabu tarbiya wa tacliim gaar ahaan wilaayada baaya alislaamiya khayr allah siinsiiya lana ardayda naftateedii oo maylana jazaakum allahu khayran maylana horan socda walana sidaas ayuu ku soo idlaaday tartankii dugsiga sare waxaana natiijada ugu dambeysa loo ballamay wakhtiga xafladda qaybta labaad ee tartankan agaasinkiisa uu leeyahay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay waxaa loo qabtay ardayda dugsiga dhexe oo iyagana wiilal iyo gabdho loo kala saaray qaybta wiilasha dugsiga dhexe waxaa u kala tartamaya majmuucaadka sheekh xasan barsane iyo majmuucada kale ee macalin aadam xaashi ceerow kadib weydiimo iyo su'aalo kala duwan waxaa lasoo bandhigay natiijada kama dambaysta ah iyadoo lagu dhawaaqay ardayda guulaystay iyo majmuucada ee guusha raacday sheekh xasan barsane iyo macalin aadam majmuucada ugu horeyso nasiib u yeelatay su-aalaha maanta in lagu bilaabo majmuucada ee mucalim aadam xaashi ceyrow waxaa la weydiiyey majmuucadaas sagaal su-aala la weydiiyey waxay ka jawaabeen toddoba su'aalood waxaa soo hareer martay laba su'aalood waayahay haddii marka aanan u gudbin intay ka jawaabeen keli su-aal kasta waxaa lagu saxay laba darajo toddoba haddii laba lagu dhufto waa toban iyo afar toban iyo afar darajo halkaas ay ka heleen ee waxay si kale faa'iidaysi aan u heleen laba darajo soo hareer martay labada majmuucadan sheekh xasan barsane laba haddii lagu daro toban iyo afar waxay noqonaysaa lix iyo toban ay noqonaysaa eeday sidaas tahaa waxay noqdeen labada majmuuco isku bareej ay noqdeen kadib waa laga soo gudbay su-aalo tarjiixa la aaday majmuucada waxaa la weydiiyey asile tarjiixooda laba su-aalood halay ka jawaabeen midna way soo hareer martay tii ka jawaabeen marka waxay ku heleen laba darajo haddii lix iyo toban laba darajo lagu daro waxay heleen marka siddeed iyo toban darajo ee majmuucadaas halkaas ayaan kaga gudubnay majmuucada kale sheekh xasan barsane eegana waxaa la weydiiyey ee sagaal su'aalood waxay ka jawaabeen eegana toddoba su'aalood toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban sidaas oo kale haddana waxay si ka faa'iidaysi u heleen laba darajo sidaas darteed waxay heleen af lix iyo toban darajo iyadoo halkaa maraysa labadii majmuuco bareej naqdeen kadib waxaa loo gudbiyey asila tarjiix asila tarjiix laba su'aala la weydiiyey hal way hareer martay halna si ka faa'iidaysi ahaanay u heleen halna way ka jawaabeen marka tii ka faa'iidaysiga hal darajay ku heleen tii kaloy ku guulaysteen ay ka jawaabeen hal laba darajay ku heleen haddii hal laba lagu daro waa saddex saddex haddii lix iyo toban lagu daro waa sagaal iyo toban darajo sidaas darteed waxaa guulaysatay majmuucada sheekh xasan barsane
المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا tartankii wiilasha ee dugsiga dhexe kadib waxaa toos loo gudagalay midka gabdhaha iyadoo ay isku arkeen labada majmuuco oo kale ah ramla bintu abi sufyaan iyo majmuucada kale ee safiya bintu cabdilmudalib ugu dambeynna waxaa lagu dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday majmuucada ramla waxaa la weydiiyey sagaal su'aalooda la weydiiyey sagaalkii su'aalood calaa su'aal kastana waxaa lagu saxayey laba darajo haddii sagaal ay ka wada jawaabi lahaayeen waxay heli lahaayeen siddeed iyo toban darajo ay heli lahaayeen saas daraaddeed sagaalkii waxay ka jawaabeen ee toddoba su'aalood ay ka jawaabeen toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban waa halna si ka faa'iidaysi ay u heleen marka laisku daro waxay noqonaysaa shan iyo toban darajo ayay heleen majmuucadaasi ayda ee majmuucada safiya sidaa oo kale aydana waxaa la weydiiyey sagaal su'aalood sagaal haddii lagu dhufto labo waa siddeed iyo toban sagaalkii su'aalood waxay ka jawaabeen toddoba su'aalood oo ka tirsan sagaalkaasi toddoba haddii laba lagu dhufto waa afar iyo toban halna si kafaa'idaysi ay u heleen shan iyo toban darajo ay heleen markii shan iyo toban iyo shan iyo toban la naqday waxaa loo baahday asila tarjiix asila tarjiixii wixii lasoo wadaba majmuucada safiya waxay nasiib u yeelatay hal su'aal inay ka jawaabaan halka su'aal waxaa lagu saxayay laba darajo laba darajo haddii lagu daro shan iyo toban waxay noqonaysaa toddoba iyo toban idan marka majmuucada guulaysatay ee waxay noqonaysaa majmuucada safiya binti cabdilmutalib tartanka kama dambayska ah ee ardayda dugsiga dhexe waxaa isku arkay labada majmuuco ee kale ah majmuucada sheekh xasan barsane oo dhanka wiilasha ka soo guulaystay iyo majmuucada safiya bintu cabdilmudalib oo dhanka gabdhaha ka soo guulaysatay waxaana dhex maray tartan xiise badan oo aad u soo jiitay dhammaan daawadayaasha iyo ardayda madaariista waxbarasho ee ka furan degmada buulafulay haddaba labada majmuuco ee safiya bintu cabdilmudalib iyo majmuucada sheekh xasan barsane oo ka mid ah ardayda dugsiga dhexe ee sannadkan uu dhex maray tartanka iyana majmuucada guulaysatay waxaa lagu shaacin doonaa wakhtiga xafladda insha allahu tacaala
يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu